waxaan maqlay in bishan saddex iyo tobankeedii rag aan ku jiro lagu xukumay toban sano oo khiyaano qaran ah arintaas anigoo garoowe intaas u jira xukunkaas saas u dhacay waxay ila noqotay aan waxna la weydiin waxay ila noqotay wax la yaab leh waxaa kale oo aan yacni la yaabanahay raggii la yiri waxbay wada abaabulahayeen hal ninkama aqaan oo hal nin oo aan haddeer maanta haddii ugu horimaado aan garanahayo midna ma jiro midda kale maxkamad waxaa lagu yaqaanay qofkii eedeyn loo haysto xataa hadduu dibadda waddanka ka jiro in uu wakti la siiyo la yidhaahdo waktigaasaa lagaa rabaa oo eedeysana tahay maxkamadda imow hadduu imaan waayo markaas maxkamad la qaado dadkii la eedeeyey oo qaarkood garooba joogo oo aan waxbana loo sheegin oo aan la wargelinin in maxkamad la iska qaado aniga wax ila tahay wax aad u foolxun adduunkan aan ka dhicin inay tahay waxaa jira maxkamad qofka markii la keenayo horta waa in magaciisa la hubiyaa la yidhaahdaa hebel hebel hebel ma tahay markuu haah yidhaahdo waa in la yidhaahdaa waxaas iyo waxaasaad ku eedaysanta waxaa la yidhi xasan garabey nin la yidhaahdo baa ragga eedeysan ku jira mudug waxaa jooga afar xasan garabey kee weye kay hadda dembiga u haystaan waxaa ii muuqata meeshan wax nidaam maxkamadeed ah iyo wax nidaam dawli ah midna inuusan ka dhicin xafiiskan anigu maxkamad kuma magacaabi karee waxaad moodaa inuu yahay xafiis loo furay in dadweynaha iyo shacabka dowladda iyo shacabka inuu iska hor keeno maxaa yeelay nidaam maxkamadeedba ma marin nidaam dowlinimona ma marin nidaam xataa wuxuu ku habaysan yahay nidaamka ay mareen wax yaqaana adduunka ilaahay ma jiraan intaa toddobaatan sanaa jira nidaam maxkamadeedna waa aqaanaa intaasna qurbo iyo wadan iyo maxkamad yaan la shaqaynahay ma arag nidaamkan oo kale adduunka meelu ka dhacay dowladuma waxay u furatay xafiiska inay dadka ku ceebaysato waxaan ka rajaynayaa dowladda iyo dadka mas-uuliyiintahaba arintan in si qodo dheer loo baaro lana xaqiijiyo ciddii dembiga leh oo dembi ku caddaado ama dadka yaga ha ahaato ama maxkamadda ha ahaato ama xiriiryaha ha ahaato ama wixii waxaan soo abaabulay ha ahaatee in si cad dadweynaha loogu cadeeyaa in dadweynaha si cad loogu caddeeyaa laguna qaadaa laguna khayaano qaran halkaanay ka socotaa runtii tanaa khayaano qaran ah tanaa khayaano qaran ah runtii in tan la qaadaa oo ciddii dembigaas ku caddaataa us yahay khayaano qaran oo cad wasalaamu calaykum